wasiirka wasaaradda xanaanada hoole ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed eele iyo weybows lamakun okish oshaminde ankadeeqay dhismo madarasada gabdho agoonto ee alfirdows ee magaalada baydhabo dhismoogan oo ka kooban saddex dabaq waana landiyaaryahay agoontoiyo weybayo ka dhowta gebagaba wayna deeqdun geeg kala deersiiyo kuma hadnagana maamulka dhismo galanta kahaaya cabdifataax sheekh xasan oo ee maamulaga galanta kahaaya dhismo xaruntun iyo wasiirka wasaaradda xanaanada holo xukuumadda soomaaliya xasan xuseen maxamed eeley inkuma hadnagi siduusan qaadi kaalintiisa xarunta xanaanada gabdhaha agoonta alfirdows baydhabo janaay maanta farxaddeena waa u jeedaan waxaa kulman culmaaudiinkii magaalada baydhabo janaay oo u weeyahay shariifkeena shariif maxamuud sheekh xasan sheekh cabdi tabliiq sheekh adeer sheekh xasan dooyow iyo macalimiinteena iyo asxaabteena waxaa kaloo jooga ardaydii agoonta dhammaantooda gabdhaha oo laba boqol iyo toban gaaraayo macalimiintooda meeshaan waxaa uga kulmannahay maanta waxaa u ducaynaynaa qof walaalkeen ah ahlulkhayra oo maanta xarunta agoonta ku sadaqaystay laba kun oo kiish oo shamiindo ah labadaas kun oo kiish lacag labaatan kun oo doolar ah ilaahay dartiis ula baxay qofkaas mise qofkaasaa u jeedaan sawirkiisa gadaasheena ku dhegan walaalkeena wasiir xasan xuseen maxamed xasan eeley oo nin walba yaqaano soomaali dhan taqaano adduunka dhan laga yaqaano qofkaas waa qof gacan furana ahlulkhayra meeshaana ee bilaaw u ahayn khayraad badan ka qayb qaatay nin la yaqaano ah maanta qofkii u horreeyey oo madaxda ka tirsan soomaaliya mise deegaanadan dadka ku nool mise u dhashay ka tirsan oo weliba booska oo hayo aad taqaanaan maanta naga farxiyey ilaahay daraaddiisa laba kun oo kiisho shamiindaa dhismahan agoonta ugu daray dhismihii oo meeshii ugu xasaasisnaa laborathiino maraayo marka qofkaasaa insha allahu tacaala u wada ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wasiir xasan eelay ilaahay subxaana wa tacaala sadaqada allaha ka aqbalo sadaqada allaha ka aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala manzilo adduunyo meesha ugu sarraysay wou joogaaya ilaahay subxaana wa tacaala maqaamka oo hadda jooga maqaam ka sii sarreeya allaha gaarsiiyo maqaamkiisa maqaam ka weyn allaha gaarsiiyo aakharana ilaahay subxaana wa tacaala janatulfirdows ha geeyo dembigiisa dembi waalidkiisa allaha dhaafo sadaqa jaariyana allah uga dhigo dhismoogun iyo weybowsaya dhismo landiyaariyahay gabdho agoonto ee ka nool deegaanada koonfur galbeed waana weyboa dhismo ka kooban saddex dabaq kaasaytoonaska jara deegaan iyo dugsiyo walabarasho